haddii qof laba qof is soo dacweeyaan oo dowladdii hoose soo caddayso oo ay tidhaa qofkaana guriga dhulkaa iska leh oo loo xukumo kii laga xukumay racfaan u qaadanaya racfaan maxkamaddiina cadaaladay samaysay oo qofkii lahaa bay u xukumtay racfaana laga qaadanaya racfaankii baa la tegaya haddana racfaankii markii la tago haddana qaanuunkii cadaalada la sameeyey waa lagu xukumay haddana racfaan kalaa laga qaadanaya maxkamadda sare la geynaya haddana maxkamaddii sare markii la geeyey cadaaladaa lagu sameeyey waa lagu xukumay dib u eegisaa laga qaadanaya haddii la rabo haddana markii xukumkii ka soo dhammaada maxkamadaha oo la yidhahda ha la fuliyo oo maxkamadda gobolka lagu soo celiyo darajada koobaad oo xukumkii fulin marayo qofkii digniin baa loo diraya ishortaagu keenaya qaraaraa la soo saaraya haddana racfaana lagaa qaadanaya xukunada maxkamaduhu markay soo dhammaadaan oo la fulinayo waxaan wax ka fulin la nahay qabiil hogaamiye kooxeed kii markay tagaan goobtii ay wax ka fuli lahaayeen hub wata oo ka hor istaagaya boolisun hub dhaaxaa ma haystaan waana baqayaan marka booliska ha la diyaariyo waxaa weeye qabiilkaas iyo mataqaanaa hogaamiye kooxeedyadii haddana idaacadaha qaaraaba rabaa oo warkii ka sheegayaan qofkii guriga laga qaadaya maxkamad wuxuu imaanaya idaacadda wuxuu leeyahay maxkamaddu waa tuugo gurigaas anaa lahaa dad aa iga dhintay waxaa weeye anaa iska